رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxaynu ku dhex jirnay gebagabaysigii weliba waxaynu soo haynay markaa qofka gebagabaysanaya uu nabar ku yaallo nabarkaana ama kabniinyo ama balastar uu saaran yahay wuxuu inoo soo sheegay saddex arrimood in la samaynayo inta fayow in la maydho kabniyahaana dusha laga masaxo loona gebagabaysto oo haddii uu qofku muxdis yahay hadduu qofku junub yahay isaga jidhkiisu wax tartiiba ma laho ama gebagabaysigu horraysiin karaa ama uu dambaysiin karaa laakiin qofka muxdidka ahi ee waysada leeyi wuxuu u gebagabaysanayaa xubinka buka marka uu maydhayo ayuu u gebagabaysanayaa oo masalan haddii uu nabarku kaga yaallo ka soo qaad tusaale ahaan gacanta biixba dheh wejiguu soo maydhayaa gacanta bidigna wuu maydhayaa gacanta bidix marka uu marayo ayaa horta waqti qaslilcaliil xubinka buka xilliga maydhitaankiisu jooga ayuu horta gebagabaysigana samaynayaa haddaba intaanuu xubinkaa inta fayow maydhin inta kalena masixin wuxuu leeyahay intuu iska qallajiyo inuu gebagabaysto ama intuu inta fayow maydho jabiirada ama lusaaqadaana uu masaxa kadibna gebagabaysiga ka dambaysiiyo waxay leeyihiin maadaama halka loo gebagabaysanaya halkaa duubanay tahay dee waa inaanu xubinkaa ka guurin isagoo tahaaradiisa dhammaystira mooyaane kadib ayuu dabeetana maydhayaa madaxii masaxayaa lagu maydhayaa haddaba waxaa kaloo inu ognahay ayadana xaggan dambaba sheekhu inoogu keeni doono laakiin shay macruufa ah shaaficiyadu waxa ay qabaan iyo culimmada madaahibta kale qaar ka mid ahi inaan hal gebagabaysi salaad farala wax ka badan lagu tukan karin haddaba waxaad ka soo qaadaa inuu qofkii salaad duhur ayuu u ayuu intii fayoobayd maydhay waana masaxay meeshii wixii saarnaana wuu masaxay waanu u gebagabaysay salaaddii duur buu dabeedna ku tukaday salaaddii casar baa u soo gashay isagoo waysadii qaba ogobay waysadii dee may jabin intii fayoobayd maydhitaankeedii iyo meesha masixitaankeedii sidii bay u joogtaa laakiin maxaa loo baahan yahay dee gebagabaysi labaadaa loo baahan yahay ilan gebagabaysiga laba salaadood lagu wada tugan kara eh haddaba u fiirsa halkaa wuxu uhi fa idaa tayamama haddaba markuu u gebagabaysto lifardin haanin faral labaad iyo mid saddexaad iyo oo walam yuxdid waysadiina aanay ka jabin markuu intii fayoobayd maydhay ee jabiiradana masaxay baaqigiina ka gebagabaystay faralna uu ku tukaday ayaa wuxuu u gebagaystay lifardin aani faral labaad walam yuxdid tahaaradii horena kama jabin hortuu lam yucdil junubu aslan ama quslan kii jinaabada qaba isagu wax maydhi oo uu soo celinayaa intii uu maydhayna dib u maydhi maayo masax wuxuu masaxayna ula iman maayo isagu ee gebagabaysiga keliya unbuu la imanayaa wayuciidu lmuxdidu kii waysada laha wuxuu soo celinayaa maa bacda caliilihi qasla maa bacda caliilihi xubinka bukaa wixii ka dambeeyey maydhitaankiisuu soo celinayaa oo tusaale ahaan xubinkii aynu tusaaleahaan waxaynu nidhi gacanta bidix baynu tusaaleheenni haysanay gacantaa bidix wixii ka dambeeya markuu gebagabaysa maydhigooda ha socoliyo madaxiina ha masaxo labadii lugoodna ha maydho maxaa yeelay waxay leeyihiin maadaama oo xubinkan ila waxa loo gebagabaysanayaa waa halkane ay waajibtay tahaaradiisii in la soo celiyaa wuxuu ka baxayaa xubinkaasi tahaaradiisii inay dhammaystiran tahay marka uu dabeedna dhammaystiro waa inuu wixii ka dambeeyeyna soo celiyaayo dee waxa uu ka dhigan yahay intii ka dambaysa u socday tartiibtii buu ilaalinayaa waa taasi waa intaa wa qiila waxaa layasta'nifaani qofka junubkaahi waa soo celinayaa isaguna intuu maydhay ka muxdidkaahina wuxuu soo celinayaa weysadii iyo intii fayoobeed maydhitaankeedii ayuu soo celinaya baa layidhi wa qiila waxaa la yidhi almuxdidu ka junubin qofka muxdidkaahi weysadali ka junubin buu la mid yahay ka janaabada lahoo ma soo celinayo ka buka wixii ka dambeeyey maydhitaankiisa soo celin maayo ee gebagabaysi keli unbuu la imanaya sidii qofkii janaabada lahoo kale isagu sidaas ayaa u qowlkaasi kaas ayaanu inoo xoojinayaa imaamu nawowi oo wuxuu uhi qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay haada haalidu kan saddexaad oo qowlkan saddex xaqiilkan saddexaadee inay junub iyo muxdid isku mid yihiin oo gebagabaysi mooye wax maydhay aanay soo celinaynin ayaa asaxu asaxa wallahu aclam oo mid waliba wuxuu soo celinayaa un tayamumka oo keliya ayuunbuu soo celinayaaye wax kale oo uu soo celinayaay ma jirto qowlkaasay asaxa buuli siga soo gudub faslun hadaa faasilunkani mid kala saaraya weeye wixii inoo soo horreeyey waxaa inoo soo socdaa wuxuu inooga hadlayaa arkaantii gebagabaysiga yatayamamu qofku waa gebagabaysanayaa bikulli turaabin ciid dhammaanteed طaahirin oo طaahira xataa maa yudaawa bihi xataa ka wax lagu daweeyo wa biramlin qururuxna wuu ku gebagabaysan fiihi qubaarun boodh uu ku sugan yahay laa bimacdinin macdan maya wa suxaaqati khasafin dheriga burburkiisana isagana maya oo lagu gebagabaysan maayo wa mukhtaliطin mid ku darsamayna maya bidaqiiqin iyo wanaxwii wixii la mida waqiila waxaa layidhi in qalla hadduu yaraado alkhaliidu waxaa ku darsamay jaaza waa iska bannaan yahay walaa bimustacmalinna lagu gebagabaysan maayo cala saxiixi haddaan qabno wa huwa mustacmalna maa baqiya bicudwihi waa waxa xubinkiisa ku baaqiya wakadaa maa tamaahara waxa ka daatayna waa la mid fi lasaxi asax haddaan qabno wa yushtaradu waxaana la shardiyaa qastuhu inuu u qastiya ayaa la shardiyaa camuuda falow safathu hadday ku dhabato ay ku daadiso riixun dabayl calayhi korkiisa oo faradadahu dabeedna uu isku celceliyo oo wanawaa uu niyeeyana lam yujzi ma gudayo walow yumima haddii loo gebagabeeyo biidnihi idankiisa loogu gebagabeeyo jaaza waa iska bannaan yahay wa qiila waxa la yushradu cudrun cudurdaar baa la shardiyaan waalayn waxau ihi sheekhu yatayamamu wuxuu ku gebagabaysanayaa bikulli turaabin camuud dhammaanteed ayuu ku gebagabaysanayaa طaahirin oo طaahir ah gebagabaysiga maxaa lagu gebagabaysaa waxaa lagu gebagabaysanayaa buu leeyahay wax kasta oo ciida oo طaahir ah ilaahay baa yidhi fatayamamuu saciidan طayiba waxaa u qasadaan saciidka iyo bannaanka طayibka ah oo looga jeedo camuudii weliba markaas inuu boodh leeyahay camuud boodhna ay tahayna waa laga maarmaan bay yidhaahdeenoo famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu yani markay ilaahay leeyahay wejiyadiinna iyo gacmihiinna ku masaxa oo wax kaga masaxa minhu yacni barhkii ku masaxa oo mintaasoo bimacnaa tabciidiya ahi waxay tilmaamaysaa in dee wejigii iyo gacmihii ay wax ku harayaanoo taasina waa boodhkii haddii laakiin dhagaxaan waxba gacmi ka soo raacaynan wejiga waxba ku hadhaynin ma gudayay bay iyagu leeyihiin waxa kalooy markaa deliisheen sunnaha yaraa xadiida ku timi jucilat liya alardu mase wa turbatuhaa tahuura dhulka waxaa layga yeelay masaajida camuuddeedana waxaa layga dhigay ama yacnii niisteeda ama ciiddeeda midkaa doontaba dheh ama bacaadkeeda dheh tahuuran mid tahuura ayaa layga dhigay markaa shaaficiye waxay qabaan iyo qolyo kaleba in waxa gebagabaysi gelayaa ay yihiin uun ciiddaa weliba boodh kale halka ay madaahibta qaarkood si abaa xaniifiya ay qabaan wax alliyaaliyo wixii dhulkaa korkiisa ee min jinsiha ka mid ahi inuu gelayo oo dhagaxi gelayo waxa la yihahdo waxaasoo dhammi ay gelayaan xataa maa kii ayaa markaa gelaya camuda yudaawaa bihi lagu dawaynaya xataa ciidda laysku daweeyo ayaa iyaduna markaa gelaysaa ciiddaa markaa laysku dawaynayana waa ciid markaa dalka armeniya la yidhaahdo armeniya ee midowda sovieti ka tirsanaa ciid markaa halkaa ilan khuraasaan baa markaasoo halka ahayd oo culimmada shaaficiyadana nis ama rubacba culimmadooda ay ahayn saynu soo sheegnay ayay markaa ku dhowaydo ciid halkaasoo markaa wax lagu dawayn jiray ayay leeyihin xataa taaba haato atiin alarmani bay yidhahdaan ama irmini wa biramlin quruuruxna ayadana ha ahaado fiihi qubaarun laakiin boodh leh yacnii aan ahayn quruurux cadcadoo mid boodh aan lahayn laakiin quruurux boodhlana isagana tabaqaat alardi unbuu ka mid yahayo turaabkuna jinsi buu u yahayo isagana waa lagu gebagoysan karaa laa bimacdinin wax macdana ayadu ma waxyaalaha macaadinta ama nuuradda ama wax kala dhaho ayagu ma gelayaane dhulka hoostiisa laga soo saaray kuwaasi ayagu ma gelayaan wa suxaaqati khasafin khasafku waa eeriyadan ama jalxadahan hadiyo goraa dhoobada marka la gubo ee ama laga sameeyo jalxado ama eriya laga sameeyo burburkooda haddii inta la burburiyo dabeetana waa lagu gebagabaysanayaa kaasi ayagu ma gelayaan bay leeyihiin oo turaab baan lagu magacaabaynin wa mukhtalidin walaa bimukhtalidin mid ku darsamay bidaqiiqi wanaxwihi camuud ayana ku darsantay daqiiqiyo wixii lamida sida sacfaraan iyo nuurad iyo wixii lamida ayagana lagu gebagabaysan maayo ma gelayaano camuuddii inay xubinkii gaadho ayay diidayaan wa qiila waxaa layidhi inqalla alkhaliidu jaaza haddii waxaan ku darsamay daqiiqdan iyo waxaan yara ciidda ama niista ku darsamay ay yar yihiin jahaaza waa iska bannaan yahay waa sidii biyihii yaraa markay maayac yari ku darsamo oo kale aanay waxba u yeelaynin ayaanay tana u yeelaynin waxaa kaluu sheekhu yidhi walaa mustacmalin ciid mustacmala walaa bimustacmalin ciid la isticmaalay cala saxiixi saxiix haddaan qabanno oo lagu gebagabaystay isagana ma gelayo gebagabaysi sidaasaana markaa jumhuurkooda ay ku tegeen maxaa yeelay waxay leeyihin faral iyo cibaado ayaa lagu gutay mustacmal muu noqday sidii biyihii dee lagu gebagabaystay oo kale ayuu ka dhigan yahayoo mar labaad sidii biyaha lama isticmaali karayo saxiix banu athanigu wuxuu leeyahy yajuusu liannahu xadas ma kor yeelayo markaa mar haddaanu xadas kor yeelaynin isticmaalka waxba ku raadoobi maayo haddaba ciidda mustacmalka la yidhaahdaa waa laba miduun wa huwa ciidda mustacmalkahay maa baqiya bicudwihi waa waxa xubinkii ku hadhay masalan wejigii markaad mariso ciidda wejigii ku hadhay ee isticmaalkaad socoshay ku hadhay ama gacantii ku hadhay ayaa la yidhahdaa mustacmal wakadaa maa tanaahara wixii ka daatay masalan ciiddii aad markaa wejiga marisay ee daadatay ee bilayd ama saxan ku dhacday labadaas weeye ciidda mustacmala ee mustacmalka ay halkaad ka qaadatay mustacmal ma noqonaysa fil asaxi asax haddaan qabno wakada maa tanaahara fil asaxi taanigu wuxuu leeyahay laa yakuunu mustacmalan mustacmal ma noqonayo isagu kaa markaa daatay isagu wax mustacmala ma noqonayo liannahu wuxuu leeyahay lianna turaaba kaiibun camuuddu markaa way ka adagtay biyihii ida caliqa minhu shayun bilmaxalli manaca hayruhu an yalsiqa bihi waida lam yalsaq bihi falaa yu'ahir macnaa waxaan daatay waa mid mid kale kasii hoosaysay bay leeyihiinoo markaa iyadu meel may gaadhinoo waxba raadiin mayso biyuhu laakiin waxa khafiifa bay ahaynoo ayagu markaba meesha wada gaadhaya wa yushtahadu qastuhu waxaa loo shardiyaa camuudda inuu qofku u qastiyo ayaa la shardiyaa fatayamamuu saciidan ayiban ilaahay baa yidhi u qastiya dee camuudda iyo saciidka ayibka ee daahirka ah markaa gebagabaysi ay faraysaa qasadka iyo soo guurin oo yacani soo guurintaasina waxa weeye wasiiladiisii ama dariiqadiisii haddaba muxuu ku saarayaa markuu leeyahay qasad wuxuu leeyahay falow safatu hadday ku dhabato oo ay ciiddii ku saydha riixun dabayli calayhi korkiisa xubnihiisii gebagabaysiga ayaa masalan dabayl baa kusoo dhabatoo ciid bay kaga hamsiisay wejigii ama gacmihii faradadahu markaasuu ku celceliyey unuu ismarmariyiso gebagabaysi uga jeeda oo wana waa waanunayey lam yujzi kaasi markaa u gudi maaye bay leeyihin walow inuu ciidda ishortaaga ama meeshay dabayshu ka dhabanayso haba u qastee waa liintifaai ilqasdi min jihatihi mar haddaanu isagu soo qaadanin oo aanu ismarinin qasadkii baa jihadiisa ka baxay bay leeyihiin walow yummima biidnihi qofka haddii loo gebagabeeyo biidnihi loogu gebagabeeyo oo masalan qof buu idhi ii gebagabee qofkii baa ciiddii soo qaado wejigii u mariyey oo gacmihii u mariyey jaaza waa bannaan yahay sidii weysaysiga oo kale idan ayuunbaa laga maarmaana wa qiila waxaa la yushtaratu waxaa la shardiyaa inuu qof gale markay ansaxaysa inuu u gebagabeeyo cudrun cudurdaar baa la shardiyaa qofkani qof gebagabaysan kari waayey marka uu yahay ayuunbuu qof kale inuu u gebagabeeya ansaxaysaa marse hadduu isagu gebagabaysan karayo cid kale inay u gebagabaysaa ma bannaano uma qastiin bay leeyihin markaa wa arkaanuhu gebagabaysiga haddaba tiirarkiisa iyo rugniyadiisu waa naqlu turaadi camuudda soo guurinteeda iyo soo rariddeeda weeye falow naqala min wajhin hadduu wejiga ka raa ilaa yadin gacanuu raro ow cakasa ama sidaa uu cagsiya kafaa waa ku filan yahay fil asaxi haddaan qabanno wa niyatu istibaaxati salaa salaad banaysashadeed niyadeed ayaa shardiya laa rafca xadain xadad koryeelkii ayada maya oo ma bannaana ee walow nawaa hadduu niyeeyo farda tayamumi lam yakfi fil asaxi asax haddaan qabanno ma kaafinayso wayajibu qarnuhaa binaqli soo guurinta in lala xidhiiriyaa waajiba wakada istidaamatuha in la daa'imaana waa la mid ilaa masxi shayin min alwajhi inta wejiga wax laga masaxayo cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay arkaanta uu leeyahay gebagabaysigu waa shan ilaa toddobana waa i gaadhsiiyaan markaa ka ugu horreeya waxa weeye naqlu turaab inuu camuuddii soo qaado oo uu soo guuriyo uu soo raro oo xubinkii u gebagabaynayey u soo guuriyo u keeno binafsihi oo bima'duunihi haddaba wuxuu leeyahay falow naqala min wajhin ilaa yadin hadduu wejigii ka qaaduu gacan u qaado oo siday ku suurto gelaysaa dee masalan intuu wejigii masaxay oo tii uu ku masaxay ay ka daadatay ayaa mid kale kaba soo qaad dabayli ku soo shubtay markaasuu wejigiina ogabi wuu masaxay oo uu dhaafay wejiga masixitaankiisii deetan wejigiibu intuu ka qaaday ayuu markaa gacantii mid iyo gacantii bidixba saa ku masaxay falow naqala min wajhin ilaa yadin oo yani ma odhan kartid miyaanay mustacmal noqonayn tuu sheegayo mustacmalkayd miyaanay noqonayn waxay leeyihiin waa bada an xadaa alayhi bian xadaa calayhi bacda zawaali turaabi masxi canhu intuu camuudii ku masaxay ay meesha ka baxda mid kale ay ku timi masalan wax kasta way qadaraan dabeedna tii marka dambe ku soo daadatay buu ka qaadayoo gacmihii buu ku masaxay way iska banneeyey ow cakasa ama sidaasuu cagseeyeyoo gacanta oo ciidi marka horeba saarnayd ayuunbuu ka qaadayoo tanna gacantana inta ka soo akhiray intana wejigiibuu dabeedna ku masaxay kafaa fil asaxi asax haddaan qabanno waa ku filan yahay maxaa yeelay musama naqli soo rarid dee waa musamaheedii waa yaallaayo dee wuu soo guuriyey aanigu wuxuu leeyahy asaxa ka hor jeeda laa yakfii liannahu manquulu min maxali lfardi fahuwa ka naqli min bacdi alcudwi ilaa bacdihi bitardiid wuxuu leeyahay kuma filla maxaa yeelay meeshii faralka ayuu ka soo qaaday wuxuu ka dhigan yahay isagoo gacantan unu kala qaada oo deetna sidaasuu inugu celceliyo oo kale ayuunbay wejigii iyo gacantaadu isaga qaadaya ay ka dhigan yihiin waayo waniyatu istibaaxa rugniga labaad waniyatu istibaaxati salaa salaad banaysashadeed niyadeed ayaa iyana rugniya inuu niyeeyo salaad banaysashadeed iyo waxaa la yaaliya wixii banaysigiisu tahaaro u baahan yahay sida markaa tawaafkii iyo kitaabkii qaadidiisii iyo waa inuu niyatulistibaaxa niyeeyaa laa niyata rafci xadad xadad koryeelkii niyadeeda ayada maya oo ayada ma kaafinayso lianna tayamuma laa yarfacu shaaficiyadu waxay leeyihiin gebagabaysigani ma koryeelayo waa dahaaro uun daruuro loogu yimi loola yimi mooyaane ma koryeelaya bay leeyihin mar haddaanu koryeelaynin niyatu rafci alxadad ma niyoonaya bay leeyihin walow nawaa hadduu niyeeyo fardo tayamumi gebagabaysi faralkeed haddii uu niyeeyo oo idhaahdo faralkii gebagabaysiga ayaa niyeeyey lam yakfi fi lasaxi asax haddaan qabanno kuma filla waayo waxay leeyihin gebagabaysigu maqsuud fii nafsihi maaha daruur ahaan baa loola yimaadayo maqsuud markaa laga dhigi maayo isaga bay leeyihiin ee qolyada waa ansaxayaa markaas oo yacni rafc xadana waa la niyoon karaa ayaguna markaa waa jiraan faralna waa la niyoon karaa qaar liina waa jiraan waxaa kaluu uhi wayajibu waxaa waajiba qarnuhaa in niyada lala xidhiidhiyo binaqli soo raridda marka uu ciidda soo guurinayuu soo rarayo waa inay niyadii u niyeysnaadaa gebagabaysiga wakadaa waxaa kaloo la mid ah iyana waajiba istidaamatuha niyada inuu daa'imo ilaa masxi shayin inta wax ka masaxaya min alwajhi cala saxiix haddaan qabanno niyadan gebagabaysiga marka u horraysuu soo rarayo camuudda ee uu gacmaha dhulka ku dhufanayo ee uu doonayo wejiga inuu masaxo waa inuu markaa u horrayso hortu la xidhiidhiyaa ila wawaqtuha fii qowli kulli qaada muqaaranun liwali alcibaada waataynu soo tilmaannay waxaa kaloo waajiba buu leeyahy niyadaasi inaanu moogaanine uu haystuu daa'imiyo ilaa masxi shayn min alweji inta wejiga wax ka masaxaya cala saxiix haddaan qabanno hadduu niyadii iska halmaamo markuu ciiddii soo qaaday hadduu iska halmaamo oo iska sheekayso oo deetana uu ismarmariyo uun waxay leeyihiin kuma filla markaa ayay leeyihiinoo niya uma jirta markaa lianna naqla wain kaana rugna naqlintaasi rugniba ha ahaatee fa huwa hayru maqsuudin fii nafsi naf ahaantiisa maqsuud maaha oo dee rugniga ugu horreeya waxa weeye wejiga ayuunba ugu horreeya aanigu isagu wuxuu leeyahay saxiixa ka hor jeeda laa tajibu listidaama istidaamadu iyadu waajib ma aha sidii niyada weysadu hadday wejiga halkii ugu horraysay ee la maydhiya la xidhiidhay intaasaa ku filaayo waxba looma baahno kale fa ina waa hadduu niyeeyo haddaba fardan iyo wa naflan buu niyeeyey ubiixaa labadaba waa la bannayn ow fardan buu niyeeyey falahu naflu buu leeyay cala madhabi haddaan qabanno ow naflan buu niyeeyey aw isalaata buu niyeeyey tanafala wuu sunnaysan lalfarda maya cala almadhabi madhab haddaan qabanno waye wamasxu wajhi wejiga masxitaankiisa weeye uma yadayhi maca mirfaqayhi maca alxusullada uu maydho walaa yajibu waajibna maha iisaalu manbati shacri alkhafiif timihii fududaa in manbadkoodiiyo halkay ka baxeen la gaarsiiya waajib maaha walaa tartiibana fii naqlihi soo raritaankiisa tartiibi may ahani fila saxiix haddaan qabanno ee falow daraba biyadayhi hadduu labadiisa gacmood dhulka ku dhufto oo masaxa biyamiinihi wejha uu ku masaxo wa biyasaarihina yamiina uu ku masaxo jaaza kaasi waa uu iska bannaan yahay niyadii ayuu sheekhu inoo sii yar wadaayo wuxuu yidhi fa ina waa fardan wa naflan markuu gebagabaysanayey ayaa wuxuu niyeeyey salaad farala inuu ku tukado raatibadii ay salaadaasi lahaydna uu raaciyo ayuu niyeeyey ubiixaa lahu labadoodaba waa loo bannayn camalan biniyatihi iyadoo dee lagu camal siinayo oo lagu dhaqmayo niyadiisa waa ka aqwaal kaloo fara badanna ayagana waa jiraanay leeyihiin oo qaar baa laysa lahu tanaful bacda khuruuji waqti alfariida hadduu baxo bilkuliya inuu tayamumaa inuu yani sunno ku tukadaana qaar baale ma jirto ow fardan faral ayuu niyeeyey inuu salaadii duhur u gebagabaysa ayuu niyeeyey nawaa fardan falahu naflu cala almadhab nafligiiiyo sunnihiina waa uu raacin karaa ayay leeyihiin oo nawaafisha iyo sunnayaashu waa taabica faralyaalka ayay raacsan yihiin mar hadday tahaaradiina asalkii ayu ansaxday dee taabicana awle ayay ku tahay bay leeyihiinoo isaguna waa iska raacaya aaniga markaas qowlka labaad meeshaa ku jira waa ma niyooninoo sunnihii male aali baa wuxuu leeyahy lahu dalika bacda alfardi laa qablahu faralka dabadii buu leeyahy laakiin hortii sunno ka horreeya kuma bannaysan karo taabica lama horraysiiyo ayuu leeyahy aw isala aw naflan haddaba wuxuu niyeeyey sunno keli ah ayuu niyeeyey faral uma banbixin aw isalaata ama salaadunbuu niyeeyey inuu u gebagabaysanayo tanafala wuu sunnaysanayaa horto oo sunnaha uu niyeeyey iyo mid kaleba waa ula imanayaa laalfarda cala almadhabi laakiin madhab haddaan qabanno faralka ayada labada masaleba calalmadhabi haddaan qabanno faral kuma bannaysanayo oo marka uu sunno keliya u niyeystay dee waxay leeyihiin faralka ayaa asal ahaa nafliguna taabic buu ahaayo kii matbuuc ahee la raacaya asalka taabic laga dhigi maayo sunno la dabagelin maayo aanigu halkaa wuxuu leeya waa ku banaysan karaa weysada ayaan ga qiyaasanaynaa masaladan labaadee marka uu salaad u niyeeyey wuxuu leeyahay dee waxay ka dhigan tahay isagoo markaa salaad xarmaday salaaddii sunno ayuunbay noqonaysay marka waa u bannaantay aanigu wuxuu leeyahay faralkana waa ku bannaysanaya aw isalaad tatanafar ala alfarda cala almadhabi haddaan qabanno waayo rugniga saddexaad wamasxu wajhi waa wejiga inuu ku masaxo oo camuuddii uu gaadhsiiye famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu ayaa ilaahay yidhi uma yadayhi maca mirfaqayhi kadib inuu masaxo labada gacmood maca alxusullada ayaa markaa isagana rugni ah marka wejiga masixitaankiisu waa rugnigii saddexaad umadaasi tartiib bay faa'idaynaysaayoo waa rugnigii afraad yadayhi maca mirfaqayhina ayadana waa kii shanaad bay noqonaysaa oo iyaga shaaficiye waxay leeyihiin ilaahay wuxuu waajibiyey xubnahan afarta ah tahaaradooda ayuu weysada ku waajibiyey aayadda laba xubnood buu dabeetana gebagabaysigii ka saaray aayadda akhirkeedii markaa labadii xubnood ee ku soo hadhay gebagabaysigu sidii weysada ayuunbay ahaanayaan bay yidhaahdeen intii weysada ay ahayd hadday iskhilaafsan yihiinna aayadda ayaa lainoogu sheegi lahaa bay yidhaahdeenoo qowlka markaa jadiid ee lilimaam shaafici ayaa markaa sidaa tilmaamaya iyo xadiid markaa kale oo abu daawuud markaa warinaya oo ana nabiya tayamama fa masaxa waja wayadayhi ayuu markaa masaxay lakiin waa qowluljadiid alqowl alqadiim lilimaam shaafici wuxuu qabaa markaa ilaa kuucaynkaa intaa yaree hore uun in la masaxayo sidaasaa markaa nawowina uu xoojiyey sharxulmuhadabka iyo kitaabkiisa tanqiix iyo sidaasuu ku wada xoojiyo wuxu uhi hada min jihati daliil madhabku isagu waa sidaa laakiin daliilka sidaasaa ku xoog badan waayo xadiidkii ugu saxiixsanaa ee camaar ibnu yaasir intaasu in la masaxayey buu ahaa ka soo gudub walaa yajibu waajib ma aha iisaalu manbati shacri alkhafiif timaha fudud manbadkooda iyo halka ay ka baxayaan in la gaadhsiiya waxba waajib maaha biyaha iyaga waa la gaadhsiinayey oo waa gelayeen laakiin masala imika yacni sunnayaashaas iyo dee shaarubihii iyo garhkii iyo marka inaad camuuddii hoostooda gelisood gaadhsiisaa iyada waajib maaha waa limaa fiihi min alcusri dee adayg baa ku sugan bikhilaafi alwuduu waysada ayaa lafdeedu khilaafsanoo dee biyuhu way gelayeen bal laa yustaxabu xataa sunno maaha bay yidhaheen saa in la sameeyaa waxaana isaa u leeyihin had iyo gooraane laa yajibu markay yidhahdaan baa asalku wuxuu ahaan jiray inay sunno noqoto taasina waa walaa tartiiba tartiibi waajib maaha ni fi naqli xagga soo qaadidda camuudda la soo qaadayo ee wejiga iyo gacmaha loo soo qaadayo iyada tartiibi waajib maaha fil asaxi haddaan qabanno oo siday ku suurtogelaysaa falow daraba biyadayhi hadduu labadiisa gacmood dhulka ku dhufto mar keli ah ee soo raridii weeye dabeetana labadii gacmood buu soo qaaday wa masaxa biyamiinihi gacantiisii midig buu wejow ku masaxay uu wada gaadhsiiyey wa biyasaarihi gacantiisii bidixna yamiinahu midigtiibuu ku masaxay jaasakaasi waa iska bannaan yahay maxaa yeele faralka asliga ahi waxay leeyihin waa masxidda soo rariddan iyo soo gurintanna wasiilo ayuunbay u ahayd markaa way iska filan tahay bay yidhaheen taaniga ka hor jeeda markaa isaga asaxa wuxuu leeyahy yushtaratu waa la shardiyaa in la kala tartiibiyo marna ha loo soo qaado wejiga marna ha loo soo qaado labada gacmood waa darbateynka ay shaaficiyadu qabaan wa tundabu waxaa la sunneeya atasmiyatu ilaahay magacogiisaa la sunneeya wamasxu wejhi wejiga masixitaankiisaa la sunneeya iyo wayadayhi bidarbatayn lagu masxo qultu waxaan nawowi haddaanay alasaxu lmansuusu wujuubu darbatayni laba ku dhufashay inay waajibayaan weeye wain amkana haba suurto gasha bidarbatin darba iyo ku dhufasho keliya bikhirqatin mare iyo wanaxwihaa lagu dhufto haba ku suurto gashe wallahu aclam wayuqadimu yamiinahu ayuu hormarin wa calaa wajhina wuu hormarin wayukhafifu alqubaara boorhkana wuu iska fudaydin wa muwaalaatu tayamumi gebagabaysiga xidhiirintiisu kalwuduu'i bay la mid tahay qultu waxaan hi wakada lqusluna waa la mid wayundabu waxaa la suneeya tafriiqu asaabicihi farihiisa kala geyntooda awalan marka hore wayajibu nascu khaatamihi fargashigiisa inuu siibaa waajiba fi اhaaniyati ta labaad wallahu aclam waxa uu sheekhu yidhi watundabu tasmiya inuu bismi llahi yidhahdo markuu gebagabaysanayo ayaa la sunneeyey sidii weysada iyo maydhi oo kale wa masxu wajhi wa yadayhi bidarbatayni inuu wejiga iyo labada gacmood ku masaxo laba darba iyo laba ku dhufasho ayaa markaa ayadana sunno ah oo inuu mar ku dhufto dabeetana wejiga masaxo mar labaad ku dhufto labada gacmood uu masaxo weliba waxa uu leeyahay imaamu nawowi qultu al asaxu lmansuusu asaxa la caddeeyey waxa weeye wujuubu darbatayni laba ku dhufasho inay waajibayaan wain amkana haba suurtagalo bidarbatin ku dhufasho bikhirqatin mare iyo wanaxwiha lagu dhufto haba suurto gashe masalan haddaad tuwaal soo qaadato oo aad dabeetana hal mar aad ku dhufato oo dabeetana badhna aad wejiga ku masaxda badhna aad labada gacmood ku masaxdaa haba suurto gashe eh taasi haba suurto gashe eh wuxuu leeyahay laba darbo ayaa markaa lagaba maarmaana waxaanay markaa deliishadeen xadiid xaakim uu warinayo iyo taariqudni iyobaa warinaya sanadkiisana la daciifiyey asalkiisana markaa marfuuciisana la daciifiyey laakiin mawquuf ah atayamumu darbataani darbatu lilwajhi wa darbatu lilyadayni gebagabaysi waa laba kudhufasho mid wejiga iyo mid labada gacmooda waxaa kaloo abu daawuud markaa isagana uu warinayaa xadiid kale oo markaa isagana daciifa annahu sal tayamama bidarbatayni masaxa biaxadina wajhahu wa biukhraa diraacihi kana markaa dhudhummada ayuu ku masaxay in markaa la gaarsiinayo markaa ilaa mirfaqeynkana xadiid markaa isagana xaakim uu warinayo oo isagana sanadkiisu daciif yahay atayamumu darbataani lilwajhi wa darbatu ila almirfaqayn ayuu markaa mirfaqeynka ayuu labada gacmood tilmaamayaa xadiidkaasina waa daciif sidaa daraaddeed xadiidka ugu saxiixsan ee ku soo arooray waxa weeye hal darbo qura in lagu dhufanayo ilaa rusaynkaana la masaxayo waa xadiidka camaar ibnu yaasir inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada markaasuu ku dhuftay hal darbo keliya dabeetana saasuu nebigu markaa isaga tumay wejigiina waa masaxay labadaa markaa horena waa u masaxay kaas ayaa markaa ugu saxiixsan waxyaalaha markaas layaab kalena waxaa ka mida buu leeyahay damiiri ana almusanifa saxaxa hada wa daliiluhu daciif iyadoo daliilkiisuna daciif yahay ayuu markaa masalada sheekha nawowi oo had iyo goora lagu yaqaanay inuu markaa xagga adilada maro ayaa sidaa tasixiyey buu leeyahay laakiin wuxuu jeedaa un madhabka sida ku saxiixa agtiisae xagga adil ahaan masalada ku saxiixa kama hadlayo sidaasaa markaa loogu cudurdaaray xagga madhab ahaan sidaa ku saxiixa buu ujeedaa laakiin xagga daliil ahaan ku saxiix maaha qultu alasaxu lmansuusu wujuubu darbatiin wainimkana bidarbatin bikhirqatin wanaxwiha wallahu aclam wayuqadimu wuu horo marinayaa yamiinahu midigtiisa ayuu horaysiinoo gacanta midig buu hormasixi wa calaa wejhi wejiga xaggiisa sare ayuu sunnanimo markaa u horraysiinaya hadduu markaa xaggan hoose kaga bilaabaana waa isku mid laakiin sidaas ayaa ku wanaagsan midigtana in la horraysiiyo wejiga xagga sarena in lagu masaxo wa yukhafifu lgubaara boodhkana waa uu iska fudaydin oo intuu markaa gacmaha aad iyo laxaad ugu xamaaro dabeetana wejiga marin maayo oo isagoo markaa bahal la moodo dabeetana sidaa ku tukan maayee waynu iska fudaydiyaa xadiidka bukhaari ana nebiyana fada yaday gacmaha ayuu markaa sidaa ama in la yska afuufo dabeetana uu sidaa quyar isu mariyo wey wa yukhafifu lqubaar wa muwaalaatu tayamumi gebagabaysiga xidhiirintiisu kalwuduu'i ka muwaalaati lwuduu'i weysada xidhiirinteedii oo kale ayay la mid tahay waxaanaynu ku soo marnay qowlka jadiid ilimaam shaaficina sunna ayay ahayd qowlka qadiima ee lilimaam shaaficina waajib bay ahayd sida markaa xanaabiladuba ay qabaan oo xadiidkii waxay deliishanayeen meeshii markaa caddayd ninkii arkay ayay markaa deliishanayeen oo horeynu usoo marnay marka isagii unbuu la mid yahay qultu waxaai nawowi haddaan ahay wakada alguslu maydhashaduna ayana waa la midoo in la xidhiidhiyo sida weysaysigoo kale ayaduna waa sunni wayundabu waxaa kaloo la sunneeya tafriiqu asaabicihi farihiisa inuu kala geeyo awalan marka hore ku dhufashada hore inuu markaa gacmaha faraha kala geeyo asaabicda oo aanu markaa isku soo dhejinin ee sidaa u kala geeyo si markaa ay u kacdo boodhkaasi u kaco ayaa wanaagsan buu leeyahy wayajibu waxaana waajiba nascu khaatamihi fargashigiisa inuu siiyo fi haaniyati darbada labaad darbada labaad iyadoo waa inuu hadduu fargashi iyo wuxidhan yahay waa inuu iska saaraa ilain gacmaha masixidoodii baa la joogaayo si ay camuuddu u gaadho in meeshiisa dhaqdhaqaajinna sidii biyaha oo kale suurtogeli mayso wallahu aclam buuri waman tayamama halkanna waxa uu inoogu tilmaamayaa dhowr xugunoo gebagabaysigu uu leeyahay oo ilaa saddexa ayuu inoogu tilmaamayaayoo mid waa wixii burinayey wixii burinayeyna dee horta wixii gebagabaysiga burisida burinayay baa buriya miduu la dheer yahay ayuu markaa inoo soo qaadaya waman tayamama qofka gebagabaysta lifaqdi maa'in biyo waayidood oo fa wajadahu helaa in lam yakun haddaanu ahayn fii salaatin mid ku jira batala waa buraya in lam yaqtarin waa haddaanu la xidhiidhin bimaanicin wax inuu ku weysaysto u diidaya kacadashin oonba weeyaane ow fii salaatin buu ku sugan yahy laa tasqudu bihi aan ku dhacaynin gebagabaysigan batalad waa buraysaa calalmashhuuri haddaan qabanno wain asqadahaa hadduu gebagabaysigan salaada ridayana falaa buri mayso waqiila waxaa la dhi yabtulu naflu sunnihii waa buraya walasaxu asaxna waxa weeye ana qaطcahaa inuu gooyo liyatawada'a si uu weysayso ayaa afdalu fadli badan wa ana almutanafila asax waxa weeye qofka sunnaysanaya laa yujaawisu dhaafin maayo ragcatayni laba ragcadood ilaa manna waa qofka niyeeye cadadan tira mooyaane oo fa yutimuhu isagu u dhammaystiraya wuxuu yidhi sheekhu waman tayamama lifaqdi maa'in qofka u gebagabaystay biyo waayidood oo fa wajadahu hela marka horeba biyo la'aan baad u gebagabaysatay biyihii baad hesho qasabadii baa kuu soo dhacday dhaankii baa kuu yimi biyo laguu maqnaa baa laguu keenay in lam yakun fii salaatin haddaanu qofku biyahaasi u soo dhicin isagoo salaad ku jira wuu gebagabaysan welina salaad ma gelin batala tayamumuhu gebagabaysigiisi waa buraya xataa wakhtigiisu ha cidhiidiyamo waa bilijmaac sida ibnu mundir marka uu soo naqlinayo waa ijmaac bay dhadeen masaladaasi inuu gebagabaysigiisaasi burayo ama wakhtiga ha cidhiidiyamo yuu cidhiidiyama waxaanay u daliishadeen xadiidka saxiixa ah ee tirmidi iyo xaakim ay warinayaan wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi aturaabu kaafiika camudu waa kugu filanyay walow lam tajid ilmaa cashara xijaj toban markaa sana yaanad biyaba helinbe faidaa wajadta almaa faamisahu jildak jidhkaaga yani taabsi ama asaciidu ayib wudu'u lmuslim wain lam yajid ilmaa cashara siniin yaanu biyaba helin toban sano eh faida wajada almaa falyumisahu basharatahu jidhkiisa markaa ha taabsiiyo markaa taasi way burtay muxuu uga jeedaa biyo waayidood hadduu u gebagabaystay marka horeba haddaad xanuun u gebagabaysatay dee hadduu tog soo rogmada kaajabaa illa marka horeba biyola-aan umaad gebagabaysanine waxaad u gebagabaysatay xanuun bay ahayd ee waa markaad biyola-aan u gebagabaysatay ayaa biyaha helitoonkaada weysada kaaga buraysaa weliba in lam yakun fii salaatin baala weliba wuxuu ku siixidhay in lam yaqtarin bimaanicin haddii wax kale oo weysadaa kuu diidaya aanay la sii xidhiidhin masalan biyola-aan baad u gebagabaysatay salaadna weli maad gelin caagad yaroo mawsixaadaaba laguu soo tuuro halkaa lagugu soo tuuro way kugu filantay weyso laakiin haraad baad bes tahay oo bahashaba inaad isdhaafiso ayaad doonaysaa dee markaa waxba kaa buri maysa ilain biyahan yaraad aragteed heshay kollaba kumaad weysateen waad cabilaydo maanic baa jira weysadii kuu diidaya markaa in lam taqtarin bimaanicin kacatashin oo kale ama biyo waa kuu muuqdaana bahal baa ka sokeeyaba markaa helidooda iyo aragtidooda aad aragtay ama aad heshay kal cadami unbay ka dhigan yihiinoo gebagabadaadii waad qabtaa ow fii salaatin halkaa labadaa inoo kala qaaday waxaa ku fahmi kartaan shaaficiyada agteeda waxa macruuf ka ah waana xagga dambu inoogu keeni doonaaye waxay yidhahdaan qofku hadduu ku gebagabaysto meel biyo u qaaliba meel biyo laga helo masalan magaalooyinka oo kale waxa la yidhahda waa meel biyo u qaaliba waxay yidhahdaan gebagabaysiga uu ku sameeyo biyola-aan awgeed wuu tukanayaa un laakiin hadhow markuu biyo helo wuu soo celinayaa idan waxay yidhahdaan gebagabaysiga uu qofku ku gebagabaysto meel biyo u qaaliba laa tusqid alqadaa bay yidhahdeen qadaaga salaaddaa ma ridaysa dhabarku biyaro uu soo qallaynayaa taasi waa mid haddii uu ku gebagabaysa meelaan biyo u qaalib ahayn sida meel miyahoo kale iyo safar iyo bahgooyo isagoo soconaya hadduu ku gebagabaysana waxay dhahaan gebagabaysagaasi salaadda soo celinteeda iyo qallaheeda wuu ridayaayo dib u soo celin maayo haddaba labadiibuu inoogu saleeyey wuxuu dhi ow fii salaatin buu ku jiraa laa tasqudu bihi aan ku dhacdeen gebagabaysayan markeeda horeba oo waa dee salaad isagoo meel nagaadiyo jooga oo biyo waaye uu gebagabaysay kollayba wuu soo celin lahaa soo maaha dee batalad muxuu ka sii wadi wuxuu hadhow soo celinayo waa burtay bay leeyihin cala almashhuuri haddaan qabanno ow fii salaatin in waaweyn wajaho hadduu helo fii salaatin laa tasqudu qadaheedu aanu ku dhacaynin bihi gebagabaysigan bian sallaa waa inuu ku tukada fii makaanin yaglibu fiihi wujuudulmaa meelay haalib u tahay biyo in laga helaa buu ku gebagaysay batalad salaatuhu cala almashhuuri waa buraysaa id laa faa'idata bilishtiqaali biha inuu ku sii jiro salaadda faa'ida kuma jirto liannahu laabudda min icaadatiha inuu soo celiyaabaa laga maarmaana wahaani qowlka labaadee mashhuurka ka hor jira laa tabtulu buu leeyahy muxaafadatan calaa xurmatiha xurmadeedaa la ilaalinayaa salaadda ha iska dhammaystirto hana soo celiyo wahuwa wajhun daciif weeye wain asqatahaa hadduu haddaba ridayo asqada atayammumuhaa asalaata tayamumkani salaada dib inaad u soo qallaysa wuu ridayaayo dib u soo celin maysid oo waa maxay dee waa inaad meel miyi ah oo aan biyo laga helin aad ku gebagabaysatay biyo waayid awgeed falaa falaa tabtulu salaatu ma burayso liannahu sharaca fi lmaqsuudi fa kaana markaa waxay leeyihiin waxba markaa ka noqon mayso wa qiila waxaa la yidhi yabtulu naflu isagu sunno wuu burayaa xataa meel biyo aanu qaalib ahaynba ha ahaatee sunno hadduu yahay wuu buraya waa liqusuuri xurmatihi can xurmati اlfardi id اlfardu yalzamu bishuruu bikhilaafi nafli ayden walasaxu laakiin qowlka asaxa ahi waxa weeye wejka asaxa ahi ana qaطcahaa salaadaa faralkaa ee gebagabaysigaa ku dhacaysa ee aanu dib u soo celinayn oo aadku masalan meel miyahoo kale ku gebagabaystay inuu jaro uu halkaa ku gooyo liyatawada'a si u weysaysto biyaha uu hele ugu weysaysto oo u tukada afdalu ka fadli badan min itmaamiha inuu dhammaystiro ama faral haata ama sunna ha ahaatee aanigu wuxuu leeyahay asaxa ka horjeeda alitmaamu afdalu itmaamka iyo dhammaystirkaasaa fadli badan maye lianna alkhuruuja fiihi ibtaalu lilcamal ilahayna wuxu uhi walaa tubtiluu acmaalakum camalladiina haburinina wa ana almutanafil walasax qowlka asaxay waxa weeye ana almutanafila qofka sunnaysanaya ee isagoo salaad sunna a ku jira biyihii ay u soo dhaceeni laa yujaawisu ragcatayni sunnihiisaa laba ragcadood ka badin maayo ee laba ragcadood markuu tukado ayuu ka salaam naqsanayaa si uu markaa sunnihii dambeu doonayo uu waysada ugu tukado ilaa man mid mooyaane nawaa niyeeye cadadan tiro niyeeyey oo fa yutimu isagu dhammaystiraya hadduu marka horeba afar ragcadood niyeeyey meeshuna meel markaa miyahoo bahgooyo ay ahayd waxay leeyihiin ha iska dhammaystirto oo afartiisi ha dhammaystirto waa liinciqaadi niyatihi niyadiisi baa saa ku gudnatay calayhi tirada ah fa ashbaha almaktuuba almuqadara maktuubadii oo kale ayuu shabahayaa walaa yaziidu caleyh kale kordhin maayo waa qofkii mutanafilkae biyaha fii salaatihi ku helay qadarna aan niyoonin laa yujaawisu ragcatayn ilaa manna waa cadadanka tiro niyeeyey mooyaane fa yutimu isagu tiraduu niyeeyey ayuu markaas dhammaystiranayaa asaxa markaa dhowr qowl baa markaa wejbaa ka hor jeeda oo laba ragcadood ka korin maayo waa curfu sharci buu mid leeyahay low an yaziida maashaa buu midna leeyahay markaa dhowr wej weeye walaa yusallii kanna waxa weeyaan kaa hore wuxuu aha wixii burinayay xukunkaasi kanna waxa weeye maxaa gebagabaysi lagu bannaystaa walaa yusallii ku tukan maaya bitayammumin gebagabaysi hayra fardin faral waxaan ahayn wayatanafalu waa sunnaysanayaa maa shaaa wuxuu doono ayuu tayamumkii ku sunnaysanayaa wanadru salaada nadarka ay ka fardin bay la mid tahay fi ladhari walasaxuna waxa weeye sixatu janaa'iza maca fardin inay ansaxayaan weeyi waxau sheekhu leeyahay halkana waa xukunkii labaadoo walaa yusallii bitayamumin hal gebagabaysi keliya hayra fardin hal faral waxaan ahayn kuma tukanayo yacni gebagabaysigiiba hal faral unbuu ku tukan karaa iyo intuu doono ee sunno ah maxaa yeelay waxay deliishadeen waysadu markii hore ee la waajibiyey ee aayadda qur-aankii ku soo degtay idaa qumtum ila asalaati markaa salaadda u kacdaan faqsiluu wujuhakum salaad walba waxay ahayd in loo weysaysto tayamumkuna beddelunbuu ka yahay oo isagoo xukunkaale buu beddel kaga yahay bay yidhahdeen kadib waxaa la nasakhay xukunkii ahaa salaad walba in loo weysaysto ayaa la nasakhayoo sida xadiidka imaamu muslim iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed iyo daarami iyo ragga badani warinayaan uu tilmaamayo annahu sala lla alay salla yowma alfatxi khamsa salawaatin biwuduu'in waaxidin shantii salaadba hal weyse keliya ayuu ku tukaday laakiin markaa hore sida xataa xadiida cibaaduddiin ibnu kaiir uu tafsiirkiisa ku soo qaadanayo salaad walba wuu weysaysan jiray marka iyadoo salaad walba loo weysaysanayo ayuu gebagabaysiguna bedel ka ahaa dabeetana weysadii unbaa la nasakhay tayamumka halkiisiibuu ku hadhay ayay markaa yidhaahdeen wax kale oo nusuusahoo markaa saxiixa oo markaa masalada markaas iyada ku soo aroortay ma jirto ahar ibnu cabaas laga wariyay ayaa jiro taariqudni wariyay min asunati anlaa yusaliya bitayamumin waaxidin ilaa salaatan waaxida uma yuxdiu lihaaniyati tayamuman sunnaha waxaa ka mid ah inaanu gebagabaysi keliya ku tukan salaad keliya mooyaan salaaddii kale timaadana hal gebagabaysi ayuu ula imanayaa sida madaahibta kale ay qaarkood qabaan rag badan oo shaaficiyada ka midina ay doorteen waa sida musani oo kale uu doortay iyo ibnu mundir iyo rawyaani sheekha la yidhaha baxrulmadhab kitaabka weyn ee la yidhaahda leh waxay dooranayaan inuu in alyaaliyo intuu doono uu ku tukan karo oo waxay leeyihiin sida sheekh islaam ibnu taymiya dooranayaan weeyaane gebagabaysigu wuxuu bedel ka yahay can ilwuduu fa yaakhud jamiica axkaamihi axkaamtiisao dhan uu qaadanayo wixii dee nas la helo uu ku kala saaro sidaa dee xubnahoodii loo kala duway oo kale xubnihii la maylayo xubnihii la masaxayo nas baa yimi wax allo wixii kale oo dhan isku mid ayay ka noqonayaan walaa yusallii bitayammin hayra fardin wayatanafalu waa sunaysanayaa maa shaa wuxuu doono faralka halkii gebagabaysi wayatanafalu maca alfariidati wa biduuniha bitayamumin maa shaaa in alyeeriyo intuu doono ee sunno ayuu ku tukanayaa wanadru nadarkii qof baa wuxuu ku nadray ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan laba ragcadood maanta tukado biyuu waayo waa gebagabaystay salaaddii duhur baa u soo gashay ma israacinayaa salaaddii duhuriya nadarkii hal tayamuma isku raacinayaa mise iskuma raacinayo marka wuxuu leey wanadru ka fardin cayniya buu la mid yihi fi ladhari haddaan qabanno walitacyuni cala naadiri faashbaha almaktuuba falaysa low an yajmacahu maca fardin aakhara farar kale lama kulmin karee nadarkana ha u gebagabaysto salaada maktuubadaana ha u gebagabaysto fi ladhari haddaynu qowlithaani wuxuu leey laa liannahu waajibun licaaridin falaa yulxaq bilfardi alsli markaa waa la tukan karaa bay leeyihin walasaxu asax waxa weeye wejka asaxay sixatu janaaisa maca fardin haddii adigoo masala salaadii duhur gebagabaysi ku tukaday haddii shan iyo lix janaasa laguu soo dhigo ayagu waa ansaxayaano mid walba gebagabaysiga aad duhur ku tukatay ayuunbaad markaa ku tukanaysaa bitaymin waaxidin waad ku tukanaysaa bay leeyihin liannaha laysa min jinsi faraa'id alacyaan fa hiya kanafli ayay la mid tahay xagga dee in laga tegi karo oo farad ahaan looga tegi karo fardu kifaay ahaan ayay markaa kala mid tahay walasaxu ana man nasiya wa ana man nasiya qofka ilaawa ixda alkhamsi salaadaha shantaa midkood kafaahu tayamumun ayaa lahunna ugu filan wa in nasiya mukhtalifatayni hadduu laba salaadood iskhilaafsan ilaawo sallaha kula waaxidatin bitayamumin ayuu ku tukan wain shaaa hadduu doonana tayamama maratayni laba jeer buu gebagabaysan wa sallaa bilawali ka hore arbacan wilaa'an afar xidhiidho ayuu ku tukan wa bihaanii ka labaadna arbacan afar buu ku tukan laysa minhaa aanu ka mid ahayn allatii tii bada'a bihaa uu ka bilaabay ow mutafiqatayni laba iswaafaqsan ayuu ilaawey salla alkhamsa maratayni laba jeer buu bitayamumayni laba gebagabaysi ku tukan ma sii dhib badnaa waa wax iska fududtani wuxuu yidhi sheekhu walasaxu ayaa weli u taalla asax waxa weye ana man nasiya ixda alkhams shantii salaadood ee maanta lagugu lahaa ee subax iyo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa'i ayaad mid ka mida ilowday tay ahaydna ma garanaysid hortu waxaa korkiisa ahday mar hadduu garan waayey inuu shantii salaadoodba wada tukado si ay dimadiisa yaqiin ahaan ugu beri noqoto ilay tay tahay ma garan subaxa ka bilaabo cishaa'i ha ku gaarsiiyo markaasay dee tii way ku hagaagiyuun mid walbana wuxuu niyoon inay tii markaa wilaawe ee tahay hadduu haddaba biyana yahay oo uu gebagabaysanayo waxa u baahan yahana hal salaadu doonayaa tahay shantiibana ha tukada la yidhi muxuu samaynaya kafaahu tayamumun lahunna hal tayamum ayaa ku filan maxaa yeelay maqsuudka la doonaye faralkahi waa mid intan baaqiga afarta kale waa wasiila uun yani sunayaduu raaciyey oo kale unbay ayuunbay ula mid noqonaysaa halkaa asax baynna wejka ka hor jeeda wuxuu leeyahay khamsa tayamumaatin baa waajibayo khamsadiiba mar haddii la garan waayo waajibay kuinoo shan tayamum baa la rabaa ka soo gudubtaa wa in nasiya mukhtalifatayni laba salaadood oo iskhilaafsan marna wuxuuna odhan doonaa muttafiqatayni marna mukhtalifatayni mar hadduu ku yihi mukhtalifatayni waxa weeyaan subax iyo duhur ama casar iyo cishay waa laba salaadood oo aan isku mid ahayn markaa mar hadday mukhtalifan yihiin hal maalinna way noqon karaan laba maalmoodna way kala noqon karaan mar hadday mukhtalifan yihiin markuuse ku yidhaahdo muttafiqatayni oy laba subax ama laba duhur ama laba cisha ama laba casar waa laba maalmood iyadoo hal maalin laba salaadood muttafiqa lagama heli karo markaa wayna siya hadduu ilaawo laba salaadood mukhtalifatayni oo iskhilaafsan laba wej buu inoogu sheegayo wuxuu yidhi hadduu doono sallaa kulla salaatin bitayamumin salaad kasta hal gebagabaysi ayuu ku tukan markaa shantii salaadood shan gebagabaysi buu ku tukanaya dariiqata ibnu qaas baa la yidhaahdaayo taasi waa mid mid kaleo ibnu xadaad dariiqa uu leeyahay rag badanna ay raaceen ayuu inoo soo wada wain shaa hadduu doono tayamama wuxuu gebagabaysan maratayni laba jeer ayuu gebagabaysanayaa wa sallaa bilawali gebagabaysiga hore wuxuu ku tukanayaa arbacan wilaa'an afar xidhiidha ayuu ku tukanayaa bal hadda waxaad ka bilowdaa subax duhur casar iyo maqrib afartaasuu ku tukan wa bihaani gebagabaysiga labaad arbacan afar buu ku tukan laysa minhaa aanu ka mid ahayn allatii salaaddii bada'a bihaa uu ku bilaabay taymamkii hore teebuu ka bilaabay subax soo ma ahayn subax hadda ha dhaafo duhur ha ka bilaabo duhur casar maqrib iyo cishaa'i markaa waxay leeyihiin marka uu sidaa sameeyo yaqiinan ayuu u beri noqonayaa maxaa yeelay salaada subax iyo salaada cishaa'i bal u fiirso oo markii horayse gebagabaysii hore subax buu ka bilaabay markaa maqrib buu ku joojiyey kii dambena duhur buu ka bilaabay cishaa'i buu ku joojiyey salaada subax iyo salaada cishaa'i mid walba hal gebagabaysi bay haysataa saddexda salaadood ee kale mid walba laba jeer ayuu ayadana ayuu tukaday duhur iyo casar iyo maqribna laba gebagabaysi buu ku tukaday marka hadday subax hadday hadday hadday subax tahay iyo hadday cishaa'i tahay mid waliba hal gebagabaysi way heshay hadday saddexdan kale ay ama yihiin ama mid ka mida tahayna dee mid walba laba jeer buu tukaday dee laba salaadood qurunbaana la doonayay marka intau ka hadlaya waa taa wain shaaa tayamama maratayni laba jeer buu gebagabaysan wa sallaa bilawali hore arbacan afar buu ku tukanayaa wilaa'an xidhiidha subax iyo duhur iyo casr iyo maqrib wa bihaani ka labaadna arbacan afar ayuu markaa ku tukan laysa minhaa aanay ka mid ahay allatii bada'a bihaa tuu ka bilaabay oo subax ka bilaabay duhur buu ka bilaabaya markaa duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaa'i markaa cishaa iyo subax mid waliba gebagabaysi ayay markaa la gaar tahay saddexda kalena min laba jeer buu tukaday oo yacni labadii gebagabaysiba way galeen ow muttafiqatayni waxay laba salaadoodoo iswaafaqsan ayuu ilaawey oo waa maxay waa laba duhur waa laba casar waa laba maqhrib waa laba cishaa'i waa laba maalmood baanay kala yihiin salla alkhamsa shanta salaadoodba maratayni laba jeer buu bitayamumayni laba gebagabaysi ku tukanayaayo mar intuu gebagaysaabu shantiiba tukanayaa dee midba u soo baxday haddana mar labaad buu gebagabaysanoo shantiiba u tukanao halkaana tii labaadba uga soo baxaysaa oo mutafiqatayni sala alkhamsa maratayni bitayamumayni waa taa walaa yatayamamu u gebagabaysan maayo lifardin faral qabla waqti ficlihi waqtigii samayntiisu isagoonu soo gelin wakada naflulmuwaqatuna waa la mid fi lasaxi asax haddaan qabanno waxau halkeenna xukunkalu inoogu sheegaya wuxuu leeyahay shaaficiye waxay qabaan gebagabaysiga inaan wakhtiga laga horraysiin karin marka wuxu uhi walaa yatayamamu u gebagabaysan maayo lifardin faral u gebagabaysan maayo qabla dukhuuli waqti ficlihi wakhtigii uu samayn lahaa ee ay sharciyan u bannaanayd inuu sameeyo isagoonu soo gelin marka aad salaaddaa tukan karto ayuunbaad u gebagabaysanaysaa bay leeyihin liannahaa tahaaratun daruura falaa tubaaxu ila cinda waqti daruura wakhtigaa salaaddii ay timaado ayuunbaad gebagabaysanaysaa kamana horraysiin kartid kamana dambaysiin kartid bay leeyihin taasi waa masaladii markaa qoladii kalena ay lahayd wuu isadu kala mid yahay wakada naflu lmuwaqatu sunnihii isaguna wakhtiga lahaana isaguna waa la mid oo isagana lama horraysiin karo fil asaxi asax haddaan qabanno masalan waa rawaatibta oo kale sunnayaashan rawaatibta ama duhur ka horreeya ama ka dambeeya ama casar ka horreeya yani ama maqrib ka horreeya ama ka dambeeya rawaatibtaasoo kale weeye iyo salaadahan kale markaa iyaguna jamaacada lagu tukado nafligaa muwaqadka ee wakhtiga lihi isagana iyadoon xilligiisi gaadhin looma gebagabaysan kara bay leeyihin fi lasaxi lmansuus waa faralka ayuu dee shabahaa bay leeyihin saanigu wuxuu yasacu dalika qabla dukhuli lwaqti amarkiisu isaga waa ka waasacsan yahay bay leeyihin waman lam yajidka aan helin maa'an walaa turaaban aan helin lazimahu fi ljadiidi waxaa ku waajiba an yusalliya alfarda inuu tukado wayuciida waan yuciida inuu soo celiyaana iyadana waa ku waajibaya halkanna xukunkii saddexaad buu inoogu sheegayaayo waa qofka laga faaqidu tahuurayn labadii wax daahirinayayba wuu waayey dee waxa wax daahiriya biyo iyo ciid labadii waad ka qusay diyaarad baa dul saarantay kaba soo qa walaalmuniyam iyo wada wax wada dhalaalaya ah maxaad samayn ama jeel yaroo wada marmaro nagabaad ku xidhantay waman lam yajid maan walaa turaaban biyana waad weyday ciidna waad weyday xisan baad u weyday sharcan baad u weyday lazimahu fi ljadiidi qowlka jadiid haddaan qabano waxaa ku waajibaya an yusalliya alfarda faralka addaha inuu guto lixurmati lwaqti faralkii ha tukado wayuciida waa ama wayuciidu waanu soo celinayaa intuu faralkaa tukado ayuu haddana soo celinayaa ha dhowto marka uu labadii mid uun helo ama ciid helo ama uu helo biyo biyaha isaga meel walbuu kusoo celinaya laakiin ciidda waxay yidhahdeen haddii meel faralku ku dhicilaa uu ka helo oo masala meel bahgooya oo kale hadduu ka helaabuu kusoo celinaya laakiin meel biyo u qaaliba hadduu ciid ka helo kusoo celinaya bay leeyihiin leanna waxay leeyihiin hadduu qofku waayo masalan kaba soo qaad wuxuu cawrada ku asturayey ama wuxuu nijaasada ku suuliyey dee waa tukanayay tanna waa la mid ida amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum iyo fataquu llaha ma staactum inta awoodaan ilahay ka cabsada waxaa kaloo jiraysa xadiidkii saxiixayn bukhaari iyo muslim ku soo arooray markii caaisha kuusheedii ay goday ee ay meeshii dabeetana ku aabariisteen iyadoo aanay biyeeyo waxba haysan way tukadeen gebagabaysiguna markaa sharciba ma ahayn waa tukadeen iyagoon waxba weysanila biyo waa waayan ayadda gebagabaysigaa markaa soo degtay nebiguna soo celiya muu odhannin oo dib u tukada ma odhannin wayuciidu ama wayuciida waa in yuciida inuu soo celiyaana waajib bay markaa ku noqonaysaa qowl labaad baa jira oo le tajibu salaatu bilaa icaada in markaa salaaddii waa waajibasa lakin waxba la soo celin maayo waayo nebigu ma farin qoladaa inay soo celiyaan qolaale salaaddu mana waajibayso icaadana waa waajib qaarna waxay leeyihiin icaadadu ma waajibayso dhowr qowloo kalea ku jira wayaqdii waa qallaynayaa almutayammimu qofkii gebagabaystay lifaqdilmaa'i wayaqdii wuu qallaynayaa almuqiimu qofka negi almutayamamu ee gebagabaysay lifaqdi ilmaa'i biyo waayiddood u gebagabaysay u qalay ila almusaa- lalmusaafiru musaafir maya ila alcaasi bisafarihi safarkiisa kugu caasigaroobay mooye fil asaxi haddaan qabano waman tayamama ka u gebagaysa libardin qabowna qadaa waa qadaynaya fi ladhari adhar qowlka adharka haddaynu qabanno wuxuu leeyahay sheekhu wayaqdi almuqiimu almutayamam lifaqdi ilmaa waa masalada aan ii sheegiyey wuu qallaynayaa qofka negi ee yacni meel dee biyo u qaaliba ku negi ee u gebagabaysay lifaqdilmaa'i biyo waayidood salaada intuu tukado gebagaysaa ku tacayo hadhowna soo celiya waa linuduuri ilfaqdi biyo in la waayo ayaa naadira meel la degaye laga waayo midda labaad wax daa'imana ma aha qowl baa le ma qallaynayo ma soo celinayo nawawina sidaas ayuu kutubtiisa qaarkood ku doortay lalmusaafiru isaga qofka socotada ahi ma soo celinaye biyo waayidood u gebagabaysay safarkiisuba ha gaabnaado maxaa yeelay safarkaa iyo socdaallada iyo meelaha in biyo la waayo ayaa inta badan u qaaliba bay leeyihin ila alcaasi bisafarihi ka safarkiisa ku caasigaroobay mooyaane cusaadu waa saddexoo waynoo mid oo caasun bisafarihi caasun fii safarihi caasun fii safar bisafar bay yidhahdaan laakiin caasi bisafar buu yidhi qof masalan u safray ku caasigaroobay safarkiisana boob iyo dhac iyo dhuljiifayn u safray ale caasun bisafar safarkanuu ku caasigaroobay kaa waxay leeyihiin isagu hadduu gebagabaysto oo uu tukada hadhow salaaddii waa socday fil asaxi liannahu laysa min ahli ruqsa ruqsadan ehlu ma aha mar hadduu caasi yahay taani wuxuu leeyahy laa yaqdi ma qallaynayo buu leeyahay waman tayamama libardin qofku hadduu qabow u gebagabaysto biyihiibuu ka cabsaday horaynuu soo marnay safar iyo nagaadi midkay doontaba ha ahaatee qadaa fil adhari adar haddaan qabanno wuu qallaynayaa ee maxaa yeelay waa iska sabab ayay leeyihiin markaa naadir ah midda labaad inuu waayo wuxuu qofku markaa biyaha ku kulayliyo ama wuxuu isku dadaa iyaduna shay naadira weeye markaa ha iska gebagabayseen hore u soo marray laakiin salaaddii ha dhowto markuu biyo diirsado waa soo celinayaa bay leeyihin fil adhar bayna saanigu wuxuu leeyahy laa yaqdi sida xadiidkii camar ibnu caasin hore u soo marray oo ahaa waxba ma soo celinayo ow limaradin xanuun ayuu gebagaysa yamnacu